xeraaryaha taliyaha si ay dhiida waalidka carruurta dhalay dhammaan iyo saxaafaddaba waa salaamantii salaan kadib waxaan u malaynayaa shirkan jaraad waxaan u qabanaynaa warar maalmaha laysa dhex marayo lalahaa caruur baa la afduubay daash baa loo dhigay iyo horena waa u hadlo waxaan idhi xogta waxaan soo dayn doonaa marka ugu dambaysa oo aan soo bandhigi doonaa markaan waalidka iyo caruurta iyo baaritaanka dhammayno warkii u dambeeye weeye bugaarkii aanu ka gaaray ciyaalkaas sidaan ku soo helay iyo xogteedii iyo ciddii nala wadaagtay markaan soo qabanaynay aad baan ugu mahadcelinayaa weliba aabbaha intuu ka qaatay aad buu ugu muhiimsanaa haddii xogta saa laysula wadaagayo marna waxba ma fikadeen mar walbaba shacabka waxaan leenahay xog kasta oo a heshaan cid kasta oo wax ka dhumaan ama wax ka maqan yihiin ama hanti ha noqoto ama dad ha noqoto annaga waxaan u egmannahay inaan ka shaqayno oo gacanta ku soo dhigno oo u fududayno dadkaas dhibanayaasha ah karaamka iyaga weyaa ilaahay mahaddiisa ilahay waa nagu soo guuleeyey haddanaan ka soo qabannay ciidamadii b m b f ciidamadu meel kastoo ay joogaaneen waa u igma yihiin inay shaqada qabtaan qayb kastoo ay yihiin waxaa waajibaadkoodu yahay inay shaqo kastaba oo qaranku leeyahay oo dadka shacabka loogu shaqeyn loogu adeegayo inaan qabanno aad baan ugu mahadcelinaya saraakiishii iyo waktigii ay ku bixiyeen iyo intaan xogta kala helay iyadoo aan wakti dheer qaadan hadda laba habeen bay ku xirayeen baanuma saddex habeen saldhiga bartamaha intaasna baaris baa lagu waday iyo meesha ka timiyo say u socotay warkii ahaa waa la tahriibinaya ama daash bals waxba kama jiraan wax ka jiraa ma jiraan laakiin ninkii doonta siximadda watay oo haddeer u muuqda markii muuqaalkiisa la fiiriyo qof aan carruurta wax dhaamin jinsigiisa iyo maskaxdiisa markaa eego laakiin waa khalad uu galay qilaalna uu ku yahay waxaan leeyahay waalidiintana waxaan leeyahay ilaahay mahaddiis weeye haddaad carruurtiinniyo nabad qaba oo barwaaqaysan aada caawo heshaan intaa ugu mahad celiseen ciidamadana waa ku filan tahay iyo mahadnaqi aad ka geysateen waxaana rabnaa mar walbaba in saa loo wada shaqeeyo isaga waajibaadkiisa kale annagaa gudanayna oo marsiin doona laakiin ininka waxaan leeyahay khayr allah ina siiye caruurtiina la wareega sidaa u fulan caruurtana waxaan rabaa waalidkuna inuu caruurta ogaado ilmaha laftigiisa haddaan lagu xanaanayn oo gacanta lagu hayn oo waalidow uu hadduu kaa baxo iyo hadduu meel kaa aado waa inuu waalidka ictiraam ku leeyahay ictiraam ilmuhu leeyahay waalidkuna waa inuu gacanta ku hayaa sababtoo waxaa fududaynaysa inuu wuxuu rabo iska raaco waa sebi sebiguna meeshuu doono u duura wiilashii yar waxaan leeyahay hooy waalidkiin adeeca gaari fuul dambena ma jiro waxbarta wadanka mustaqbal baa ku leedihiin ubaxbaati waa soo kacaysa dugsiyada taga iskuullada taga waxbarta ininku waanada berri kursigan ku fadhino kuwa ku fadhiisan la habaati marka waxaa laydinka rabaa inaad haw fakerinayna inaad dabada iska qabsataan gaari ininkana saasaan leeyahay aad iyo aad baa u mahadsantihiin intii ka qayb qaadatay waan ini mahadcelinayna